بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب ذكر الأسباب الميراث وهي ثلاثة نكاح ونصب ثم ولاء ليس دونها سبب ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف الدين naadimku raximahu llahu tacaala raxmatan waasica waxa uu inoo tilmaamayaa shay uu u baahan yahay xukun kastoo sharci ah oo ah asbaab xukunku inuu leeyahay iyo maalan shuruud inuu yeelanayo iyo mawaanic dirkaba inuu leeyahay ma min xukmin ila wayaxtaaju bihadihi alaaaa xukun ma jiro ilamaa saddexdan waa u baahan yahay oo inaad ogaato waa lagama maarmaan sida awadeed ayaa sheekh ibnu cuthaymiin laftiisu raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa qawaacidka ah nadmiga waa uu ku tilmaamay wa shayun laa yatimu ilaa an tatim shuruuduhu wa maanicun minhu cudim macnaa shayna dhammaystirmi maayo oo bimacnaa xukun shay ma dhammaystirmayo ilaamaa in shuruuddiisu dhammaystiranto maaniciina la waayo marka shuruudda marka la doono iyada iyo asbaabta waa la israaciyaa oo mid kastaaba maadaabo shayga wujuudkiisu ku xidhan yahay in la helaa ka kalena shayga in la waayaa ay ku xidhan tahay waa la israaciyaa marka shaygii haddaan la helin asbaabtiisii iyo shuruuddii maaniciina aan la waayin oo meesha aanu ka bixin oo maanicina aanu meesha ka bixin yacnii xukumkaasi xukum dhammaystiran maaha waa xukun si yar laguu odhan karo ma jiro maxaa yeelay maanic baa yaalla laakiin markaad saddexdiiba iska sugto ee aad tidhaahid waxa weye asbaabtiisii waa joogtaa shuruuddina waa u dhammaystiran tahay maanicna ma jiro macnaa arrintii markaa waa soo ururaysa hadalkii waa kooban yahay arkaantuna iyadu shayga maahiyadiisa iyo lafahaantiisuunbay ku tusisaa oo shaygii lafahaantiisaba inuu joogo iyo in kaleba ayay tusinaysaa marka asbaabulmiiraath ayuu rabaa inuu inoo sheego weliba tii laysku ogolaayee lagu ijmaacsanaa ayuu inoo tilmaamayaa kuwo kale waa jiraan laakiin waa kuwo khilaafiya qaarkoodna laysla diidi maayo ee laakiin magac bixintaa laysku hayaa min xaysu lasli inuu sugan yahay sida baytulmaalka oo kale shaki kama joogo laakiin waxaa laysku qabanayaa ma calaa sabiili lirthi ayaa loo dhigayaa oo loogu xifdinayaa xoolaha baytulmaalka marka cid dhexlaysa la waayo mise waa calaa sabiili marka irthiyo asbaabta dhaxalkaynu ku darnaa waa iska khulfi lafdi ah oo macno badan ma samaynayo laakiin min xaysu lasli jumlatan ahlulcilmigu isla diidi maayaan inuu yahay markaa goob la dhigo cidda aan dhaxal lahayn wixeeda oo asbaabtan marka la waayo o dhan in la isticmaalaya waa qowlan waaxidan laakiin magaca loo bixinayo ayaa la ysku hayaa qaarkoodna jiritaankoodaabaa laysku hayaa maba jiraanba ayaa khilaafka ku dhisnaanaya asbaabta kale laakiin saddexdanaa laysla ogolyahay wahiya asbaabta dhaxalku alaaatun waa saddex nikaaxun waa guur iyo wa nasabun nasab uma intaa dabadeedna walaa-un walowi oo waa nicmadii muctiqu uu ka kasbaday calaa catiiqihi ama calaa muctaqihi uma intaa kadibna walaa-un wey laysa duunahaa intaas sokadeed ma aha sababun ay min sababin wax sababa haba yaraatee ma jirto laysa duunahaa sabab intaas sokadeed sabab noocuu u yahayba ma jiro wuxuu rabaa shiikhu raxmat ullaahi calayh inuu inoo caddeeyo asbaabta dhaxalka keenaysa ee cidi cidi inay dhaxasho keenaysa qodobka koowaad wuxuu inooga cabiray zawjiya oo annikaax in la hormariyana xaq buu u leeyahay maxaa yeelay labada zawjayn haddaan maanic ku qumin mid ka mid ah oo mawaanicda inoo iman doonto mid ka mid ah haddaanu ku qumin ma dhexal waayaan marka wejigaa in la hormariyo xaq bay u leeyihiin oo weligood axadu zawjayn kooda jooga waa dhaxal waa'ay lagaa dhegaysan maayo imaa inuu maanic ku qumo mooyaane waa midda labaadee waa sababka keensanaya haddaan maanic ku qumin labada dhinacba inay isdhaxlaan labada sababee kaleba saa wuu kaga duwan yahay labada sababee kaleba wuxuu kaga duwan yahay isaga irfigu wuxuu ka yimaadaa min aljaanibayn labada dhinacba zawjadana waa la dhaxli iyana waxbay dhaxli zawjkana waa la dhaxli isaguna waxbuu dhaxli macnaha labada jaanibba way ka imanaysaa labadaa wejiba marka la eego nikaaxa in la hormariyo isagaa xaq u leh oo labada sababood ee kaleba ka mudan waa midda saddexaadee wuu kooban yahay oo maadaama arrinkiisu kooban yahay in la hormariyo iyada lafteedana xaq buu leeyahy laakiin taa koobnaanta waxa weeye waa la odhan karaa sababka dambeba ee masalan walaaguba armuu marka koobaad kooban yahay marka dambe haba tashacubo haba bate'e marka marlayba nikaaxaa mudan in la hormariyo nikaaxaasina bishardi waa inuu yahay caqdi saxiix ah waa caqdu zawjiya saxiixa waa inuu caqdi saxiixa yahay ama hadduu baatil noqdo ama faasid noqdo oo nikaax sharciya oo sugan aanu ahayn sida qofkii aad moodaysay inaad guursatayba in lagu yidhahdo gayaanba maaha oo waa maxram bay kuu too weji kalaa wax isaga tihiin oo maba geydidba ama la yidhaahdo gabadhuba nin kaley lahaydee waxaani waa been abuur sida u dhacay waxaan guurka lagaaga dhigay ee kii horaanay ka cidad bixinayo wax la mid a warqadan ay sidataana waxbaa ka xun ama waxa weeye inuu markaa bilaa weli ahaa ama bilaa shuhuud ahaa ahlulcilmiga ciddii tixgelinayso calaa qowli jumhuur ah maxanaa haddii uu aanu nikaaxaasi saxiix ahayn dee ka dhalan mayso aahaartiisii min xayu lirti xagga dhaxalka isma dhaxlayaan waxaa kale oo xusid mudan caqdiga zawjiyada inay galmo raacdo ama khalwo iyo inay meel isla galaan labadii isguursaday ay raacdo shardi maaha ee saacadda laysu meheriyo midkoodba dunida koonaha ka joogie saacadda meherku dhaco isla markaa haddii mid wadnu istaago way isdhexlayaa isla daqiiqadaaba maxana caqdi zawjiya saxiixa in la helo unbaa muhim ah oo caqdi guur oo saxiixa ah oo saxiix ah in la helo ayuunbaa muhim ah haddii la rabo xitaa saacadduu sii dhimanayey isagoo isla dhaxalkaa ka qayb noqotona ha mehersadee oo aan itaalbow hayne waa isdhexlayaa haddii la yidhahdo hebelow kuguma dambayso oo xanuunkaad qabtaana waa xanuun aada u halis ah dhakhaatiirtuna waxay leeyihiin sidan uu u muuqdo xaqiiqada allaa oge lagama yaabo laba casho inuu sii noolaado hadduu yidhaahdo war inantaa ha lay meheriyo oo loo meheriyo xitaa waa dhaxlaysaa iyadoo ay muuqato inaanu waxbaba ku biirinay marka almuhim haddii caqdi la helo zawjiya oo saxiix ah way isdhexlayaan way isdhexlayaan wax wadi ah iyo wax khalwo ah midnaba yaanu soo xasilin dhaxalkuna labada dhinacba waa ka imanaya oo labadoodba midba midka kale waa dhaxlaya sababka labaad waxa weeye nasab hadhow mid kastaaba wuxuu wax ku dhaxlaya dibbay ka iman sababka labaad waa nasab sababka nasabku qaalibku waa in labada dhinacba layska dhaxlo sida badan laakiin marar aan layska dhaxlayn waa jiraysaa oo isagu labada dhinacba in layska dhaxlaa qasab maaha nasabku waa ciddii ay idikulmisay abaweyinku aw axadihima waa ciddii meydka kula kulantay labada waalid ama mid ahaan wa in cala haba sarreeye haba sarreeye ciddii labadaa mid ahaan kula kulantay ayaa la odhanayaa waxa weeye waa nasab markaa nasabku qaalibka wuu isdhexlaa maranaanu isdhexlayna waa jiraysaa oo inta nasabka wax ka dhaxasha shiikhu isagaa inoo tirin doona oo halkeedaynuugu tegi laakiin sababkaa nasabkuna waxbuu dhaxlayaa oo waa itisaal bayna insaaneyn bilishtiraki fii wilaadatin qariiba aw baciida macnaha waa xidhiidh laba qof ay wadaagsanayaan dhalitaan dhow ama fog waa sidii aynu sheegayno macnaa labada waalid oo dhammaystiran baa idikulminaya ama mid ahaan hadday doonto arrintu haba fogaatee waynuna arki doonnaa nasabkaasi wuxuu noqon doonaa cid kaa sarraysa oo adigu aad ka soo jeedo iyo cid adiga kaasii farcan oo adiga kaa tarantay iyo cidaa gudboon tihiin ama ha dhowaato ama ha dheeraatee intaasi bay u kala bixi doonaan oo waxa weeye ay waynu arki doonaa insha allahu tacaala halkeeday inoogu iman doontaa marka inta badan labada dhinacba way ka timaadaa laakiin marar aanay ka imanayn baa dhici doonta oo tusaale ahaan ilmaadeerta inankaa wax dhaxlee inantu wax ma dhaxasho inadeertaa weligaa ku dhaxli mayso lakiin inanku inanta inadeertiya waa suura inuu dhaxlo waxa weeye sidaas si leeg maalan ilmihii aad adeerka u ahayd adeerka wiil uunbaa wax dhaxla dadkaad adeerka u tahe walaaladaa dhaleen wiilkuunbaa wax dhaxla laakiin inantu wax ma dhaxasho oo waxaynu arki doonnaa baabka irtiga marka la joogo nasabka inan walaal ka shishaysaaba dhaxal ma leh saasaynu arki doonaa inantu hadday walaal dhaafto oo ka gudubto dhaxalba ma leh sideedaba marka nasabka wixii walaal dhaafsiisanee dhadigahi adigu waad dhaxli laakiin iyagu ku dhaxli maaya inay cagsiga noqotona waa suure oo kalab la dhaxlo oo kalab waxba dhaxli waayo sida tusaale ahaan ayeeyadaa hooyo ayeeyada dhinaca hooyo iyadu way dhexlaysaa ilmaha inanteedu dhashay ay ayeeyada u tahay laakiin isagu ma suuragalaha inuu dhalo isagu ma suuragalaha inuu dhaxlo marka nasabku sida badan labada dacalba way isdhaxlaan marar aanay isdhaxlinna waa suure mararka qaarkoodna wuu dhacaa oo qayb badanoo ka mid ahi way dhacaan maadaamay sidaa tahay in sababka nikaaxa uu ka dambeeyaa waa sax waayo nikaaxu marnaba dhici maayo ilama in maanic ku quban mooyaane waa midda labaade nikaaxii waxaa dhacaysaa isagu inay labada dhinacba isdhaxlaan ilama in maanic jiro mooyaane amaa nasabku waa haalib laakiin mar kasta maa haalibka labada dhinacba way isdhaxlaan waa sida badan waa midda kale ee inta badani way dhacaan in badan oo ka mid ah iyadaan marlayba nasab hadduu joogo dhaxal waayaynin oo cid reebaysa haddaan maanic ku qumin aanay jirin laakiin intooda badani way dhacaan wixii aan aabbaha iyo hooyada ka ahayni iyo labada la dhalay in badan oo ka mida way daadanayaan laakiin zawjiyadu ma daadato uma dhacayso inay dhacdo ilama in maanic ku quba mooyaane waa midda kale wuu ka ballaadhan yahay oo isagu waa baabka ugu faahfaahsan in la yaro dibdhigaa markaa shayga ballaadhanna waa fiican tahay oo inta kooban lasoo hormariyaa shiikhu waxa uu raaciyey uma oo naadimka raxbiyuhu isagoo umadaa tartiibka ama raacin oo asbaabulmiraasi waraa alaaa kulu yufiidu rabahu lwiraaa wahiya nikaaxu wawalaaء wanasab isagu wuxuu ka dhigay markuu saaxibu raxbiya waday nikaaxu u hormariyey isba walaaguu ku xejiyey nasabkuu dambaysiiyey maadaama oo nasabku uu furuucdiisu badan tahay laakiin saaxibu burhaaniya uma buu raaciyey tanaana fiican uma maxaa yeelay meel nasab joogu haddaanu nasabku ahlu farad noqon haddaanu nasabku ahlu farad noqon oo walaagu wax yaroo soo hadhay aanu qaadan waxa weeyaan ma imanayo walaagu waa dambeeyaa walaagu waa dambeeyaa oo haddii nasabka qof labi ku jirana imanba maayo hadday nasabku dhadigoo qura noqdaanna waa suura inuu baaqiga casaba ku qaato marka wuu dambeeyaa sida awadeed buu uma u yidhi uma oo uu yidhi uma walaaun intaa dabadeed walaabaa marka ah sababkii wax lagu dhexlayay walaa walaaguna maanta halkan waxaa looga jeedaa waa cusuuba sababuhaa nicmat lmuctiqi calaa raqiiqin ama calaa catiiqi waa casabanimo iyo tolnimo iyo xigaalnimo sababka keensaday uu yahay shaksi wax xoreeyey shaksigan wax xoreeyey inuu u nicmeeyey oo abaal ku leeyahay ka uu xoreeyey oo walaagani waa wax hadda aynaan haynin oo addoomma la yidhaahdo oo addoommadana sababkooda asalka ay kufri buu ka yimaadaa gaalnimo xaggeed buu ka yimaadaa oo marka jihaadka gaalada lala galo dadkan laga soo qabsanayo ayaa qaybina sidooda addoomma u noqdaan dumarka iyo carruurtii oo kale qaarna imaamku u xil saaran yahay hadduu addoon ka dhigayo iyo hadduu laynayo iyo hadduu iska sii daynayo iyo hadduu wax ku bedelanayo dirkaba oo waa raggii qaangaadhkaha markaa maatadii iyagu sidoodii addoomma isaga noqon haddii gaalada laga soo qabsado oo laga soo furto ama raggii iyagu qaangaadhka ahaa ee miyirka qabay iyaga imaamka go-aankooda leh wuxuu uu ka dhigayo marka asal ahaan xaggaa gaalnimaday ka timaadaa marka dambese dee waa suure muslin muslin dhalayoo ka farcamayoo misna addoona inuu noqdo sababka hore halkaaba dabada ha ku hayo laakiin saacaddii lasoo qabtay ee uu addoon noqday inuu muslimo waa suure oo iska shahaato kadibna muslimiinta ku dhex biiro kadibna muslin addoona ahaado iskaba sii tarmo addoommadaasuunuu markaa wixii ka farcamaana ay sii addoomoobaan halkaa wixiisuba marar macnaha kooban bay aanay addoomoobin marka insha allah halkeedaynu u dibdhiganaynaa marka arrinkeedu waa arrinka halkaa ka imanaya markaa shaksigii addoonka ahaa ee aada lahayd ee kalbahiimati ka dhignaa xooloo kale wuxuu mulkiyayaaba aanay jirin ee isaga lalahaa haddaad xorayso xoraynta aada xoraynaysaa ama mid waajib kugu ah ha noqoto sida in kafaaro lagugu yeesho oo cidqu raqaba dabeedna lagugu yeesho ama mid calaa sabiili listixbaab sunnanimo iyo ilaahay darti iyo tabaruc aad adigu u xoraysay ha noqoto ama hantiba dhaafso oo waxa weeye waxaad tidhaahdaa aan ku xoreeye xoola ii keen oo mukaatab ka dhig dhammaan marka la ysku soo biiriyo inama alwalaau liman actaq cidda xoraysay unbaa walaha iskaleh waayo shaksigani isaga oo ah mulxaqun bilbahaa'im mid xoolaha la haleeshiiyey oo xoolaha ka mid a ayaad maxaad siisay abaal uu shakhsiyaddiisii dib u soo noqotay oo uu qof wax mulkiinaya noqday hantidan laga dhaxlayana sababkeedaba adaa leh waayo haddii kale waxba muu yeesheen haddaanad xorayn lahayn markaa sharciga islaamku muxuu ku siinayaa abaal wuxuu kaaga dhigayaa qofka haddii cid damboo dhaxasho loo waayo oo aanu ubad dhalin oo waxa weeye aanu maalan tolba lahayn oo meeshaba ciduuma joogto ehelkiisaba la garan maayo waxaad tilmaamaysaa wadan hebel buu ka tirsan yahay wadan hebelna dee wadan isuma aha waa ummad ilaahayd oo kulantay maadaamay sidaa tahay mar haddaan cidba loo garanayn garanwaagaa mar hadduu noqday cidda qure abaal ku lehna ay tahay kaa xoreeyey ee uu sababkiisa wax ku mulkiyey adaa dhelaya adaa dhexlaya faahfaahintana insha allah dib bay inooga iman doontaa iyo qaabka la ysu dhexlaya arrinteedu halkeedaynu la sugin uma walaaun wale ayaa markaa ahaaday intaa dabadeed marka walaagu wuu dambeeyaa oo dhaxalka marka koobaad waxaa laga eegaa ahlu faradka alxiqu lfaraa'ida biahliha faradka ugu horeeya lambar laba waa casabada waa casabadaa kusoo xigta lambar saddex waa raddi asxaabulfaradkii haddii casaba loo waayo asxaabulfaradka inta ka soo hadhay haddaanay axadu zawjayn ahayn in lagu radiyo wixii aan axadu zawjayn ka ahayn waa radintu waa lambar saddex lambar afar waxay noqonaysaa dhawi larxaam marka dadka qaraabada ah ee aan dhaxalna lahayn baabka marka la joogo irhiga dawilarxaamtu macnayaal dhowray qaadataa ilaa saddex macno ugu macruufsan yihiin laakiin baabka irhiga marka la joogo dawilarxaam waxaa la yidhaahdaa waa man laa yariu bifardin walaa bicasaba qof aan faradna waxba ku dhexlayn dib bay inooga iman doontaa insha allahu tacaala qof aan faradna waxba ku dhexlayn casabanimona waxba ku dhexlayn qaraabana ah waana xigaal qofki waa qof qaraabo ah sida abtigii habarwadaaggii inantaa ilmaadeerta ahaydeen islaantii ku eedada ahayd iyo wixii la mid ah waana xigaal qofkii oo xigtaa tihiin maca daalikana farad iyo casabo midna kuguma leh oo waxba ku dhexli maayo marka qodobka afraadna waa dawil arxaamta qodobka shanaad wuxuu noqonayaa baytulmaalka oo haddii la yidhaahdo shaksigani waa muslim haye tusaale ahaan waa muslim waa gartay muslim waa fahmay cid allaaliyo ciduu yahayna garan mayno masalan waddanka zimbawi buu ka yimi waa zimbawis waa yahay waana muslim ciddii xoraysay oo le abaal baan ku leehayna ma jirta isagoo xora buu noo yimi haye dhimayna hantina waa leeyahy dee yaa la siinayaa markuu soomaaliya ku dhex dhinto yaa la siinayaa ma cid baa jirta ummad soomaaliyeed markuu ku dhex dhinto ma cid baa jirta odhanaysa annagaa dadka ka xigna harladii saasuu iska marayaa hadduu xitaa inan ka guursaday dee inantu zawjiyay ku dhexlaysaa waxaydii ay zawjinimo ku leedahay lakiin baaqiga yaa leh baaqiga sida saxda ah baytulmaalkaa leh baytulmaalkaa lagu shubaya haddaba ma calaa sabiili lirhi baa loogu shubaya mise waa calaa sabiili lfay oo waa fay baa la odhanaya maxaa la odhanaya waayo waa xoolo muslimiinta ugu soo xasilay laa biqitaalin wax dagaala uguma soo xasilin mise maxaa la odhanaya mise faygu xagga gaaladunbu ka yimaada halkaasaa doodu ka bilaabmaysaa oo laysku qabanaya marka laysla waafaqo masalan cid kale qaadan mayso qaarkood oo adigu fuqahada odhanaya cidda xilfi la lehe ama ay bahwadaagta ahaayeen iyo hadduu diiwaan ku jiray cidda uu diiwaanka kula jiray iyo adigu odhaha kale waa jirayaan laakiin marka la yidhaahdo war kuwaa kale dhaxal ma leh saddexdii sababood ee dhaxalkuna waa maqan yihin oo ninkan nasab u sheegan mayno waxa weeye hadday doonto zawjiyana maba jirto iyadoo aan dhaxalkaba wada qaadan maba jirto hadday jirtana inteeda yarunbay qaadan walaana hadalkiisaba tuur saddexdii sababood midna ma hayno waana dhintay hantina waa leeyi de muslimiintu ma kala xigtay baytulmaalkaa lagu shubaya ama calaa sabiili irsi ha la yidhaahdo ama magac kale ha loo bixiyo fuqahadu way isku hayaan laakiin lazman halkaa in la geeyaa bay noqonaysa marka sidaa daraaddeed baynu uu u tilmaamay walaagu inuu waxa weeye dambeeyo waayo waa nooc casabada ka mid a marka casabadana faradkaa ka horeeya marka tartiibkaasay maraysa uma walaa intaa kadibna walaa weeye laysa duunahaa ma ahaanin iyada hayrkeed iyo iyada sokadeed sabab wax sababah sabab ma jiro aan iyada ahayn asbaabta laysku waafaqsanya waa intaa waxaa dhici kartaa dee hal qof in saddexda sababoodba ku kulmaan waa suure saddexduba inay qof kura ku kulmaan waa suure laakiin saddexdaba wax ku dhaxli maaye labuunba wax ku dhaxlaya hadday ku kulmaan oo ma suuragal aha saddexdaba inuu wax ku dhaxlo maalan gabadh inaadeertii ah oo addoona buu mulkiyey addoontii markuu mulkiyey wuu xoreeyey inantii inaadeertii ahayd wuxuu yidhi maadaamaaynu ilmaadeernahay ku addoonsan maayo xor baa ta maca daalikana waa guursaday markay xorowday iyaduna intaasay abaal uga dhigtay way isguursadeen kadibna way dhimatay marka ninkii muxuu u yahay saddexdii sababoodba waa leeyahay waa ninkeedii waa inaadeerkeeda waa nasab walaagiina waa leeyaho isagaa xoreeyey oo maanta waxaan laga dhaxlayo waxay ku heshay xornimadiisi awal xoolo kalay ahayd saddexdiiba waa leeyahy markaasoo kale wuxuu ku dhaxlayaa laba uun waa zawjiyada inay isqabaan intii xaasnimadu qaadan ee inuu saygeedii yahay oo nisfi buu qaadan nisfiga kalena inadeernimuu ku qaadan casabatu nasabkaa horaysa labada casabo casabatulwalaaga iyo casabatu nasabka waxaa horaysa casabatu nasabka walaagii waxba ku dhaxli maayo waayo waa inadeerkeed marka way dhici kartaa cid inay ku kulanto haddii la yahdo baytulmaalku waxbuu dhaxlaana hadduu imaamkii muslimiinta yahayna dee hawshaa dhaxalkana isagaaloo mas-uuliyaddeeda qaadaya marka saddexdaas sababood ayaa la ysku dhexlaa asbaabta kale khilaafiga ahi ma xoog badna baytulmaalkuunbaa ugu dhow baytulmaalkana waxa weeye marka shaksiga cid kale loo waayo xoolahiisa baytulmaalkaa lagu shubi ama irti ku magacawo ama magac kale ku magacawo wayamnacu lirha cala alyaqiini riqun waqatlun wakhtilaafu ddiini markuu asbaabtii dhaxalka inoo sheegay had iyo jeer mawaanicduna sida badan asbaabtay ku qumtaa imaa mawaanicun bisabab wa imaa mawaanicun bilxukmi qaalibku waa sidaa cinda alusuuliyiin marka la joogo markaa sababkaas wax lagu dhaxlayay inta badan maadaamuu maanicu isaga ku yimaado sidaa daraaddeed buu u tilmaamayaa mawaanicdii maanicuna waa wax ay ka dhalanayso hadduu joogo xukumkii in la waayey idaa wujida intafa alxukmu yacnii haddii la helo xukumkii baa la waayaya marka wuxuu yidhi wayamnacu waxa diida alirha dhaxalkii waxa diida calalyaqiini hubaalna ku diido si la hubo aan shaki ku jirin ku diida riqun addoonnimo iyo wa qatlun dil iyo wakhtilaafu diinin diintoo kala gedisnaato iskhilaafta saddexdaa qodob ayaa markaa diida buu yidhi oo itifaaqanna ku diida min xaysu ljumla suwarta qaarkeed haba la ysku khilaafsanaa duuduub ahaan saddexduba waa biitifaaq ahlulcilmigu waa isla ogol yihiin marka masalada si guud loo eego ee aan tafaasiisha hoose la gelin marka addoonnimo wiilkaagaad dhashayba ha noqdo xaaskii aad qabtay ha noqoto waxa weeye aabbaha iyo hooyadaa ku rababa ha noqdo ciddii cid kuugu xigtay hadday addoon noqoto hortuu nasabku guuri maayo oo addoonnimadu nasabka ma guuriso addoonku waa ina hebel hebel marnaba sayidka loogu abtirin maayo laakiin wiilkii aad dhashay ama aabbaha hadduu addoon yaho cid kale leedahay oo aad dhimato oo masalan qofkiisii dhinto dee ma dhexlayo ma dhexlayo sababkuna waxa weeye adilada sharcigu markay tilmaamayso waxa weeye dhaxalka had iyo jeer laam tamliik faa'iideeya ayaa lagu bilaabaa walakum nisfu maa taraka aswaajukum iyo wax la mida waxaa leedihiin oo idii sugnaaday oo bimacnaa aa mulkihiisaan addoonkuna waa cabdan mamluukan laa yaqdiru calaa shay waxba ma mulkiyayo oo hortu marka koobaad qofkan addoonka ahi muxuu ku dhaxlaa mulkiba ma leh waxbaba mulkiyi maaye waa xoolo wax dhexlayoo kale kama duwana marka horta mulka eheluma aha waa midda labaad ee waxa uu kaa dhaxlo sayidka isaga le baa leh sayidkana waa ajnabi shaqaba iskuma lihidin oo waxa uu addoonka la siiyo haddiiba la yidhaahdo war shaksigan dhintay waa aabbihiyy inaan qadinine waxu dhiiba waxa loo dhiibo iyo isagaba nin baa yeelanaya ama gabadh marba qofkii leh ayaa odhanaya intan laguu dhiibayna keen adigana maanta suuqaa ku geynaya sheekadii ba halkaasii taaganta de mar hadday sidaa tahay addoonku waxba dhaxal yeelan maayo waayo waa xooloba isagiiba xoolo taagan isagiina la dhaxli maayo waxbaba male hadduu isagu dhintana oo isagu kaa horeeyana dee maxaad ka dhaxashaaba isagaa lalahaaye isaga laftiisaa lalahaaye oo haddii xitaa la dilo cid kale qaadanaysaaye oo odhanaysa addoonkaygii baa laiga dilay maxaad ka dhaxashaaba isagaa waxbaba leh marka riqigu dhaxal ma yeelanayo waa maanic haddii gabadha aad qabtay ay addoon tahay waxba dhaxal kuma lihid marka tay xaaskaygii baa dhintay dee waa yeelkadeed wey hadal kale ma jiro haddaad adigu dhimatana waa tahayno hantilayaado hantina waa ka tegay xaaskiisiina waa joogtaa waa addoon dee waxba kuguma leh xaaska waa laga saaraya inta kalea laga wada hadlaya adugu addoommada badankoodana sidaasi ayaa arrinkooda ku soconaya adoo biijmac ahlilcilmi waa nooca laakiin qayb la ysku yarahayaa waa jirtaa wax ma dhaxlayaan oo maalan ama mukaatabkii ha noqoto oo fii bacdi alkhilaafaat ay ku jiraan ama ha noqdo kii maalan mubacadka ahaa ee qaybi xorta ahayd oo intaa yaree uu xorta la yahay wax ma ku dhaxlayaa mise ku dhaxli maayo oo hadday masalan inanaad dhashay tahay oo ay addoon tahay ma la odhanayaa nisfi ma laha ee rubuc bay leedahay nisfiga barhkii wain kaanat waaxidatan falaha nisfu halka ka ahay ma la odhanayaa waa nisfi waa sax laakiin barhkeed baa xorahe nisfiga barhkii ha la siiyo xanaabiladu qaabkaasay u wadaan laakiin shaaficiyadiya ma ogola marka adigu masaa'il khilaaf gelaya markaa furuucda hoos loo sii galo way jiraysaa masaa'ilka qaarkood oo suwarta qaarkooda addoommada laakiin addoon qiniyahoo saafi ah cidna isku qaban mayso marka addoon waa maanic dhaxalka diidaya wa qatlun dilkii qofkii hadduu wax dilo ciddii uu dilay ma dhaxlayo man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixrimaani qofka dila qofka sameeya shay shaygaana u sameeya inuu markaa waxa weeye uu wax degdegsado oo hormarsado oo uu faa'iido iyo wanaag ku gaadho waxaa lagu ciqaabayaa shaygaa uu degdegsanayey ee uu markaa hororsaday in la waasiiyo qofka isticjaal ku sameeya hororsado shay shaygaa in laga hojiyo ayaa lagu ciqaabaa markaa qatligii maadaamuu cuquubo yahay sababu nicma walmilki inuu noqdo arrin saxa ma ah arrin ahlulcilmiguna dhammaantood waa ku ijmaacsan yihin masalada min xaysu ljumla duuduub ahaan way ku ijmaacsan yihin laakiin tafaasiisha qatligu waa noocyo badan yahe keebaa wax diida isku waafaqi maayaan shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdaan iyagu waa man lahu madkhalun fi lqatli waa qofkii marka dariiq iyo manfad iyo meeluu ka galaba le dilka dilka qofkii meelun ka soo galaa sawaan kaana bixaqin aw biqayri xaqin ama xaq ha noqdo ama xaqdarro ha noqdo qofkaasi hadduu dilka waxbaba ku leeyahay waxa weeye dhaxal ma laha bay odhanayaan allahuma ilaa waxay ka reebaanoo qura muftiga ninka muftiga ah oo muftiga hadduu doono qof mucayanana ha fatwoodo dilkiisa waxay yidhaahdaan isaga waxba ma leh laakiin xitaa qaadi hadduu yahay oo xukumo oo isagu yidhaahdo aabbahay maanta markaan umuurahaasoo dhan arkay iyo intaa markhaati arkay dil baan ku xukuma oo qaadiga xukumo melihi dhaxal bay odhanayaan haddaad markhaati ka gasho oo odaygii sidaa lagu dilo melihi dhaxal bay ku odhanayaan haddaad gaadhigaba wada saarnaydeen oo dawgeyd kala boodo melihi dhaxal bay ku odhanayaan waatayadu ma maanaa amba waan saarnaa gaadhigaba anaa waday inaan hor dhiman doono ila odayga ma dilayni siduunbay nooga dhacday weligeedba shaaficiyadu iyagu waxay ku odhanayaan haddaad madkhalba ku leedahay dilka haddaad meelba ka soo gasho dhaxalka waxba kuma lihin sababku waxa weeyaan bay yidhaahdeen waa sadan lidariica waa xumaanta oo waddadeeda la awdayo xumaantii waddadeediiba waa jaraynaa bay yidhahdeen si aan meelnaba looga soo gelin oo ama dilka ayaad markaa dee sabab ku lahayd ama sababba kuma lihide xumaantaanu waddadeeda awdaynaa qaatil bayaan lagugu magacaabin marka iyagu kaanama inay ku mubaalaqoodeen masalada oo ku talax tageen waayo iyagu qofku hadduu meelba ka soo galay ma aha bay odhanayaan dhaxal waxaana wacnaan lahayd inay ku gaabiyaan sharcan wa caqlan ciddii qaatil lagu magacaabi karo oo gaadhigaa iyo dhacay iyo waxaasoo kale waa sax bal ama waxa weeye hadduu damaan keenayo hadduu damaan keenayo oo ay yidhaahdaan war ciddii sharciga islaamka qaatilba lagu magacaabo ee la yidhaahdo waxbuu dilay wax dile ile qaadiga lama yidhahdo waxbuu dilay intaana waxa weeyaan boqolaal qof buu dil ku xukumaya oo lalaynaya misna lama yidhaahdo kani waa qaatil bal nebiga sala allahu calayh wasalam qaadi buu ahaa wasfiyada uu leeyahay qaadinimo waa ka mid waayo isagaa xukumaya qaadiguna imaamka muslimiinta marba wixii uu uga wakiil yahay buu naa'ib kaga yahay oo xukumkiisa ku qaataa oo xukumkii imaamka qaadanaya marba wixii uu u dirto imaamka muslimiintu oo ninkaa madaxweynaha wuxuu uga wakiil yahay buu xukumkiisii qaadanaya ahlulcilmiguna waa bilijmac islama diidana marba qadarka loo dhiibaana waa bixasabi marka axwaal bay isku kala duwanaataa waayo waxaan loo yaqaano dowladnimadu had iyo jeer curfigay u khaadicdaa waa wax curfiga hoos yaalla oo marka la doono waxaa la odhanayaa intaasoo xukun haddii la doono qaadigaa leh waqtiyada qaarkood waxaad arkaysaa umuurihii iminka innaga barasaabyada iyo kuwa la midka ahay qabtaan waxba qaadigaa qaban jiray waqtiyada qaarkood iminkana dee shaqadii waa la qaybinaya adiga qaadiyo waa garsoorka iyo intaasunbaad adigu shaqo ku leedahay adigu masalan barasaako intaasunbaad leedahay adiga markaa maayarka intaanaad leedahay waxbaa la kala qaybqaybiyey dhibna kuma jiro oo had iyo jeer dowladnimadu waa waxyaabaha curfiga u khaadicee marba nooca loo dhigo ayay ku dhigan tahay mar haddaanay sharciga ka hor imanayn marka runtii shaaficiyada qowlkooda waxoogaa waa waxaad moodaa mubaalaqaya ku talax tag baa ku jira iyagu ma kala saarayaan xaq iyo xaq darro difaac xitaa hadduu yahay oo horor lasoo weeraro maxaad u dilaysay weeye haddaad dishay waxay ku odhanayaan sax inaad disho xaq baad u lahayd oad ku hagaagsanayd laakiin dhaxal ma lihid dhaxal ku siin mayd intaadaasi libtaasi ha kugu fillaato laakiin dhaxal kuma lihid waxaad moodaa madhabka ugu dhow masaladan oo kale waa madhabka xanaabilada iyagu waxay yidhaahdaan war wixii la damaanayo dilka wixii madmuun ah ee la damaanayo biqisaasin lagu damaanayo ama diyo lagu damaanayo ama kafaaro lagu damaanayo oo kafaara ay kugu waajibayso iyadaan qisaas iyo magtoona lagugu yeelan saddexdaa weji haddii miduun meesha soo gasho oo qatligaa tabciyaba kaa raacdo oo aad tidhaahid qisaas baa laygaga xukuma ama diya laygaga xukuma ama waxa lagu midna laguguma lehe kafaaro la kaalay waad ku khaldantoo saasi sax ma ahayn oo kafaaro quraa laygu yeeshay dilka noocaasihi dhaxalka wuu kuwaasiinayaa bay odhanayaan laakiin haddaan waxbaba lagaaga raacay sida inaad labadii markhaati ee dilka ku furay odayga ee loo dilay aad mid ka ahayd shaksi caadilahoo waxa weeyaan markhaatigiisa la sugayna aad tahay odhan mayno maadaamaad shuhuudda ku jirtay adigu dhaxalma lihida ka carar odaygii adaa dilay marka qowlkooda ka fiican qowlka shaaficiyada wakhtilaafu diinin diintii oo waxa weeye iskhilaafsan oo kala gedisanina maanic dhaxalkii ku qumaya wey oo qofkii ku dhaxli lahaa haddii diintiinu kala gedisan tahay sida gabadhu inay ahlulkitaabkii ka mid tahay sharcigu inoo baneeyey ragga muslimiinta inay guursadaan waa gabadh yahuudiyada oo dhowrsoon ama waa gabadh nasraaniyada oo kristan ah oo dhowrsoon mar hadday tahay dumarkii laynoo baneeyey dee sharcigu waa kuu fasaxayaa inaad guursato markaad nin tahay gabadha se muslimaadda ah loo fasixi maayo nin gaalahi noocu u yahayba markay noocaa noqoto haddii gabadhaadii musli markaa gabadhaadii ay tahay gaalada kitaabiyadda ah dee ku dhaxli mayso haddaad dhimato dhaxal kuguma leh meherkeeduunbay qaadan reerka meher bay ku leedahay haddaan hore loo siin meherkeedun ha qaadato ha iska tagto hadday iyadu dhimatana waxba kuma lihid macal ubadkeedan aad ka dhashee muslimiinta ahy dhaxli maayaan gaaladoodi ha dhaxasho marka labada diinood hadday kala jaad noqdaan oo gaal iyo muslim la noqdo la ysdhaxli maayo gaaladu iyagu ma isdhaxlayaan waa mas'ale khilaafiya iyaduna ahlulcilmiga dhexdooda oo bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen sida shaaficiyada iyo masle xanafiyada iyo alkufru kulluhu millatan waaxida war gaaladu waa isku hal millo uun gaalo gaal waa gaaluun kooda kiristanka ah iyo kooda wathaniga ah iyo kooda waxa weeyaan majuusiga ah iyo kooda balaayada ka wuxuu doonaba ha noqdo mushrik kasta noocu raba ha noqdo intaasoo magaxa loo buudiisin baa nalayaa waxaan magacay doonaya hala baxeen gaal waa gaal way isdhexlayaan bay yidhaahdeen shaaficiyadu shaaficiyadu waxay yidhahan gaal iyo muslim baan isdhaxline gaal haynoogu abtirin kulluhu waa waa millatan waaxida gaal waa gaaluun ahlulcilmiga qaarkood sida imaamulaxmed iyona waxay yidhaahdeen iyo maalan imaamulmaalig iyo war maya e waa kala gedisay war waa milal kala duwan wey waa milal kala duwan wey oo masalan yahuudiyaddu waa waa diin gaara wuxuuba gaalaha noqdeenoo gaalanimada islama diidanine yahuudiyadda mid ka dhig wixii yahuudba u abtirsada meel dhig nasraaniyadda wixii u abtirsadana meel dhig oo kiristankana meel gaara dhig wixii ka soo hadhay oo dhanna meel dhig saddexdaa qolow qaybi saddexdaa qolow qaybi markaa saddex qolo ka dhigoo waxa weya yahuuddu yahuudda ha dhaxasho nasraaniyiintu nasraaniyiintu ha dhaxleen wixii intaa ka soo hadhay ee kalena ha isdhaxleen marka haddii masalan shaksigii gaalka ahaa ee dhintay uu leeyahay saddex ilmood oo midi hadduu masalan yahuudi dhintay ahaa midi yahuudi yahay midna nasraani yahay midna kuwaa kale yahay kan la yahuudigaahun ha dhaxlo waxa taada kanoo quraa dhexda ee labadiina kale gala suuqa ee midna leeyahay kiristan baan ahay midna leeyahay gaaladaa kale aan ahay laakiin shaaficiyadu iyagu waxay leeyihin war haynagu kala gurin soo wuxuba gaala maaha saddexdoodaba u qaybi ina kala kaxeeyadhe ka kiristankana intiisa ha qaato ka yahuudigaahina intiisa ha qaato ka kalena ama majuusiga wax sheeganayaana intiisa ha qaato ina kala kaxeeyadhe gaaladu waa isku hal dariiq wakhtilaafu diini diintoo kala gedisnaata waariun muwariun mawruuun arkaanuhu maa duunaha tawriiu baabu dikri arkaan اlird kana baab wuxuu yahay xusid la xusayo arkaanulirigi irdiga arkaantiisa arkaanta uu ku taagan yahay irdigu marka rukniguna waa shayga maahiyadiisa waxa shayga lafahaantiisa waxa ku dhiga dhisan ee macnaha uu ku dhisan yahay oo had iyo jeer waxayaan rukni haddaad doonayso waxaa la isku weydiiyaa suusha su-aasha ah maa huwa iyo wamaa hiya iyo wixii la mid a haddaad rabto inaad shay ruknigiisa ogaato waxaa tahdaa maa huwa kada waxa maxaa la yahdaa maa huwa alirthu markaa war hortu dhaxalka la sheegaya muxuu yahay markaas ruknigii baa kuu soo baxaya ama maahiya haddaad taahid oo shaygu dhadigii labkuu doonaba ha noqdee maa huwa iyo iyo wamaa hiya baa lagu ogaadaa waayo maahiyada shayga laf ahaantiisa waxa ah ayaa rukni ah marka markaad tahay irhi waa maxay dee irhigu waa mid la dhaxlayo mid wax dhaxlaya iyo wax la dhaxlayo irhi intaasaa la ysku yidhaahdaa in la helo waxa weeyaan qof dhintay oo la dhaxlayo iyo wuxuu ka tegey oo laga dhaxlayo ila hadday cidlo tahay oo aan waxbaba ka tegin irtiba ma jiro iyo ciddii dhaxli lahayd oo u taagan markaasaa lo odhanayaa dhaxal halkan dhaxal baa ka jira dhaxal baa jira marka maadaamoo ay sidaa tahay oo cibaara can ilmaahiya ay tahay had iyo jeer waxaan rukniga la yahdaa oo juz ka mida maahiyadii la rabo in la ishaaro waxa uu yidhi waariun muwariun mawruuu arkaanuhu maa duunaha tawriiu arkaanuhu dhaxalka arkaantiisii waariun weeye waari weeye waa kii wax dhexlaya waariku muwariun iyo dhaxal siiyihii kii la dhexlayay muwari calaa siiqat اlfaacil muwariun dhaxal siiye kii markaa la dhexlayay iyo mawruuun tarikadii weeyaan shaygii la dhexlayay waa saddexdaa arkaanuhu ay arkaanu lirhi dhaxalka arkaantiisii waariun weeye muwariun waa cadfu bikeyr caadif oo shicirkaa keenaya ay wa muwariun weeye kii dhaxalsiiye ahaa ee isaga la dhexlayay iyo mawruuun ay wa mawruuun iyo shaygii la dhexlayay maa duunahaa intaa kayrkeed ma aha oo intaa sokadeed ma aha tawriiun dhaxalsiine intaa sokadeed wax dhaxala oo dhaxalsiinahay ma jirto maa duunahaa intaa sokadeed ma aha macnaa kayrkeed maaha tawriiun dhaxalsiin intaa wixii ka soo hadhay dhaxalsiine ma jirto waa intaa wey waayahay bal haddaba saddexdan maadaama wakhtiguna iska kooban yahay oo laga yaabo dee sharixii inaynaan xilliba u helaynin oo wakhtigii markaa soo ururayo bal aan shuruudda saddexdaa arkaan aynu shuruuddeeda halkan dambe ka ogaano waayo haddaynu isluubki taagno xoogaa sharaxno waxaa laga yaabaa in wakhtigu inagu ururo wahiya taxaququ wujuudi اlwaarii mowtu lmuwarii iqtada tawaaruثi wahiya shuruuduna shuruuddii dhaxalku arkaantii baynu sheegnay laakiin shuruudduna arkaantan ay u dhigmi oo aynu arki doonaa qaabkay markaa u dhigan tahay oo labadooda isgudagelaya wahiya shuruuduna waa saddexe waa taxaququ wujuudi اlwaari in ay dhabowdo oo ay xaqiiqowdo waaridka helistiisu shayga waaridka kan wax dhaxlaya inay xaqiiqowdo helistiisu oo maxay ku xaqiiqoobaysaa waa inuu dee yahay shaksi nool ama mulxaqun bilaxyaa waa inuu midun yahay waa inuu nool yahay xaqiiqatan si dhaba waa inuu nool yahay ama waa inuu yahay mulxaqun bilaxyaa kuwa nool mid la haleeshiiyey oo waxay noqonaysaa marka taxaququ xayaati اlwaarith shaksigan waxa weeye wax dhaxlaya noloshiisu waa inay sugan tahay bacda mowti muwariihi kan dhaxalsiiyaha dhimashadiisa dabadeed oo maxay ku sugnaanaysaa ama waa shaksi jira oo waxa weeye waa si dhaba baynu aragno ama mushaahada aan ku aragno oo nidhaahno waa kanba ama waxa weya xukun ahaan oo dee maba joogo laakiin waxa uu ka mid yahay dadka nool oo nolol baynu ku ogeyn ama maalan uurkuu ku jiraa ama loofilaan buu u yahay markaa inay uuraysatay oo xamligu dee noloshiisu xaqiiqo maahay waa xukmi ahaan ilowba ilow marka shaksigani dhimanayo la dhaxlayaa qofka waaris noqonaya qof jira waa inuu yahay xaqiiqa ahaan ama xukmi ahaan oo kii uurka ku jiray ama mid si dhaba u jira waa inuu noqdaa qof jira waa inuu yahay marka wujuudkiisu waa inuu taxaquq yahay mid la hubo oo noloshiisi ay dhab tahay ama xukmi ahaanay tahay oo uurka ku jira taasi waa shardi marka ruknigii koowaad ee waaridka ahaa waxaynu ogaanay qofka waarid noqonayaa noloshiisu waa inay dhab tahay ama waa in dhab ahaan la haleeshiiyaa yaanay dhabba noqonin oo uurka waa inuu ku jiraa xitaa uurka in la og yahay muhim maaha laakiin waa inay qadarkii la filayay inuu uurka ku jiray oo kale xamliga waynu arki doonaa dib bay inooga imanaya waa inay noqotaa oo dee muddadii ilmo caadiya ku dhalan jiray uu ku dhashaa oo ilaa haddaan gabadhaa cid kale u tegin waxa weeye muddo dheerba laga yaabo ilmahaasi inuu ku haleelo afar sano iyo wixii la midaba ah dib baynu ka arki mowt almuwarith qodobka labaad waxa weeye waa inay dhabowdaa dhimashada waxa weeye muwaridka dhimashadiisu waa inay dhabowdaa muwaridka dhimashadiisu waa inay dhabowdaa oo taxaququ mowt almuwarith waa inay dhabowdaa shaksigan muwaridka ah ee dhaxalsiiyaha ah waa inay dhabowdaa dhimashadiisu oo xaqiiqatan aw xukman iyana ku dhabowdaa aw taqdiiran waa inay ku dhabowdaa si dhaba inuu u dhintay waa in laogyaha ama mushaahadatan waabaad aragtaa oo maydkii baaba dul taagantaha ama istifaada way faaftay dadkuba waa lahaa ummadduba waa lahayd hebel waa dhintay waa arrin faaftay oo maragmadoonoo tawaaturtay wey ama waxa weeye bixukmi alqaadi qaadigaa xukumay inta la waa'ay oo rag iyo ruux meel allaaliya meel lagu tiriyo la waayay ayaa qaadigii go-aan soo saaray oo uu yidhi maanta oo taariikhdu intaa iyo intaa tahay waxaan ogeysiinayaa cid kastoo ay khusayso kuna dhawaaqayaa hebel hebel inuu ka mid yahay min alamwaat kuwa dhintay inuu ka mid yahay dumarkiisuna ka ciddo tirsadaan hantidiisana la dhaxlo maanta laga bilaabana waa min alamwaat shaqsigii mafquudkaa la waayoo kale ma hubno hadduu doono hadhow buu iska soo baxayaa mafquudkaynuna insha allah kaga hadli doona ka la waayey laakiin maxaynu maanta dhimashadiisii ku qaadannay xukman ma hubnee laakiin waa xukun waxaa kaloo dhici kartaa dhimashadiisa ma hubne eh taqdiiri baa la yahdaa waa wax la qadaray waa taqdiir waa ilmihii uurka ku jiray ee hooyadii nabar lagu dhuftay ee dabadeedna halkaa ay ka soo baxay ilmo yaroo meyda oo qura addoon ama addoon miduun qadarkeeda ay ahayd in laga bixiyo mid ahaan laakiin marka iminka la waayana shan halaad noqonaya shantaa halaad waxaa laga dhaxlayaa maxay uurjiifka janiinka janiinka noloshiisu xaqiiqa ma ahayn markii horeba uu uurka hooyadii ku jirayba waxaa laga yaabaa intaanay gabadhan isdilin shalayba inuu ilmaha yara dhintay caloosha ku jiraa deedna saakuna ay mid isku bilaabeen oo ay taa ku marmarsootay waa suure marka waa taqdiiri lama hubo waa la qadaray waxaynu qadaraynaa inuu ilmuhu noolaa kow kadibna dhintay waa qodob labaad labadaba waa taqdiir marka muxuu noqonayaa waa ilmaha haddii lagugu halxidhaaleeyo mataqaanaa qofka labkiis iyo dhadigoodu dadka ay isku diyada yihiin haddii lagu yihahdo qof xor ah oo labkiisa iyo dhadigiisu isku diya yihiin waa janiinka wey waayo ilmaha gabadha ka soo dhacay hadduu lab yahay mar hadduu mayd ku soo dhacay iyo hadduu dhadig yahay dirkaba muxuu noqonayaa waa shan halaad midna laga badin maayo bal inaan dhan baad naga soo rideene waa suuragal maa weligeed baa lagaa soo riday inuu ku noolaaba alla yaqaane u kaadi wey markaa waa shan halaad marka maxaa isku mid noqday labkii iyo dhadigii waa isku diyo marka waxaynu ka dhigaynaa inuu ilmaha yari uurka ku noolaa kadib la dilay kadib dhintay shanta halaad baa laga dhexlaya halxidhaalo kale hadday ku weydiiyaan isagunbuu noqonayaaye ogow hadday kugu yidhaahdaan ma taqaanaa qofka xorta ah ee la dhaxlee isagoo aan waxba dhaxlin isaga waa la dhaxlaa laakiin isagu waxba ma dhaxlo addoonkii mubacadka ahaynu maalintii dhaweed sheegaynana maaha oo waa cinda shaaficiya kaasi laakiin kani waa qowlan waaxida oo laba iskuma hayso kaa hore khilaafi buu ahaa oo madhab ahaan baynu ka hadlayna markaynu afarta u qaybinayn masalada mubacadka waa inagii tilmaamayna khilaafka ku jira laakiin tani waa qowlan waaxida xor la dhaxlayo laakiin isagoo aan waxba dhaxlin de waa uurjiifka uurjiifka isagaa la dhaxlaa muwari buu noqdaaye weligii waari ma noqdo muwari weeye isagu waa dhaxalsiiye isagaa la dhaxlaa laakiin waari ma noqdo marka hadday kugu halxidhaaleeyaanoo kuyaa ma taqaanaa qof xor ah oo waxa weeye la dhaxlo balse isagoo aan waxba dhaxlin de waa kaa janiin cid dhaxasho mooye weligii cid mau dhaxlin oo intuu uurka ku jiro waxbaba ma dhaxlo ee xamligu wuxuu wax dhaxlaa marka uu soo baxo dibidda isagoo nool isagoo baktiya waxba ma dhaxlo kanina isagoo baktiya buu soo baxay marka waa shaksi la dhaxlayo balse aan waxba dhaxlay iqtada tawaaruhi shardiga saddexaad waa inay jirtaa oo arkaantii aad garanaysaa waxaan keensanay iqtada tawaaru bimacnaa muqtadi tawaaru kii keensanaya calaa siiqat alfaacil baynu markaa masdarka ka dhigayna waxa weeye kii keensanayey isdhaxlista waa inaad garanaysaa inta badan waxay yidhahdaan shardigan dambe qaadigu u yaallaa shardigan dambe muqtadi tawaari macnaa jihatu tawaaru inaad garanayso jihada laysku dhaxlayo qaadiga iyo cidda wax qaybinaysu yaalla ee cid kasta shardi uma ama ha la garanayo ama yaan la garanaynine qofkii dhaxalle cindallaahi dhaxal waaliya laakiin shardigan dambe wuxuu u yaallaa qaadi markaa tahay ee dhaxal lagula yimaado qofkanaad dhaxal siinayso jihada aad ku dhaxal siinayso waa inaad garanaysaa bal ummaddu si isku dhaxasho waa inaad taqaanaa ama haddii kale shardi maaha ee labada horunbaa shardiya in qofkuna dhinto la dhexlaya kan waxa weeye wax dhexlayaana nool yahay ama mid kastaaba mulxaqun bilxayaa aw bilamwaat hadduu dhimashada tahayna hadduu doono maba dhimane uu yahay mulxaqun bilxayaa bilamwaat hadday nolosha tahayna mulxaqun bilaxyaa miduu yahayba waa inuun ama dhimasho la raaciyaa hadduu ka la dhexlayaa ama nolol la raaciyaa ka wax dhexlaya labadaasaa shardi muhiima ah amaa say isku dhaxlayaan inaad ogaataa oo waxaan dhaxalka keenaya aad garataa waxay qusaysaa qaadiga ninka qaadiga ah ayaa laga rabaa inuu garto bal ummaddani say isku dhaxlayso baabu dikru man yariu min adukuur bilijmaac kana baab wuxuu u yahay xusid la xusayo ciddii wax dhexlaysay ee lab ah alwaariu kii wax dhexlayay ee ragga ahaa ibnun wiilkii maydku dhalay weeye ibnuhu ay wabnuhu wiilkaa wiilkiis weeye wa abun aabbe weeye iyo wajadun awow wajadun lahu lahu soo ma raacay waa sax weeye kani nuskhadana iga riday wajadun lahu iyo awow u sugnaaday oo min jihati alab ah ay jadun lahu lilabi aabbaa u sugnaaday oo macnaha aabbaha jihadiisa ah inuu aabbe awowgii noqdaa shardi maaha e macnaha jadul ab inuu yahay unbuu rabaa inuu kuu sheego iyo wajadun lahu iyo awowgii u sugnaaday ee min jihati labi ahaa iyo wazawjun iyo say ninkii gabadha qabay wa muطlaqu اlakhi iyo walaalun walaalun yucaddu waa la tirinayaa ay min alwaariiin baa lagu tirin ama min alwaraa baa lagu tirin yucaddu waa la tirin ay min alwaraa lagu tirin falcamu adeer iyo wabnun wiil lahumaa labadoodaba u sugnaaday camka iyo walaalkii uu lahaa mutlaqu lakh in adlaa waa hadduu ku soo dhowaado adeerka iyo waxa weeye walaalka maala wiilkiisuba iyo waxa le wabnun iyo wiil oo lahumaa u sugnaaday camka iyo adeerku waa markuu ku soo dhowaado bilabi aabe iyo maala walaalka dirkuba falcamu adeer iyo wabnun wiil oo lahumaa u sugnaaday labadooda damiirka waxaad u celisaa walaalka iyo adeerka in adlaa waa hadduu ku soo dhowaado kan waxa weeyaan wiilka ahi waa marka uu ku soo dhowaado iyo adeerkuba bilabi aabbe kullun mid la arko minhum iyaga ka mid ah oo markuu ku soo dhowaado iyo walmawlaa kii wax horeeyey wuxuu rabaa labadaa bayd inuu kuugu sheego ragga inta wax dhaxsha oo toban ah marka la soo gaabiyo shan iyo toban ah marka la kala saaro wuxuu rabaa labadaa bayd oo qura inuu kusoo ururiyo alwaarith min adhukuur wuxuu rabaa inuu labadaa bayd kuugu kulmiyo labadaasaanay ku urursanta waxaanay ka imanayaan saddexdii sabab ee laysku dhexlayay sababka nikaaxa midh baa ka imanaya azawj wey sababkii u dambeeyey walaaga uu uma walaa lahaana midh baa ka imanaya oo mawlahan u dambeeyo wey sideedda kale waxay ka imanayaan nasabkii waxaanay kaga imanayaan saddex jiho waa asal cid adigu aad ka soo jeedo oo ah aabbaha iyo awowga aabba iyo awowga labadaasi waa asal farc oo ah ibniga iyo ibnulibniga oo bimaxdi dukuur ku soconaya jadkuna waa saas ileg oo bimaxdi dukuur afarta kalena waa xawaashi waa hareeraha iyo goodiyada nasabkay ku sugan yihin oo waa walaal saddexdii jihee uu ka iman jirayba mutlaqulakhi waa ka ku leh walaalow marka waxay noqonayaan walaalkii walaal aabbiyo hooyo oo shaqiiq laga lagu magacaabo walaal aabbe qura oo liab la yidhaahdo oo akh liab ah iyo walaal hooyo qura oo lium ah saddexdaa walaalaa ah jihaday doonaan baa ka yimaada walaal buu ka cabbiray wuxoodiiba wuxuu ku ururiyey lafdiga walaal waa hal magac afartii mid ka mida wey laakiin marka la kala saaro saddexdaa wey waa yahay walaaladaa wiilkoodu yuu wax dhaxlaa inanay dhaleen waxbaba ma dhaxashe eh oo marka horeba inan walaal ka dambaysaa wax ma dhaxasho horaynu u sheegnay hablaha walaal baa ugu dambaysa wax dhaxasha marka wiilku ubadkiisu wax dhexlayaa wiilkiisu wax dhexlayaa inana waxbaba ma dhaxashe waa ayo waa labada xagga aabbe ka soo jeeda waa shaqiiqa iyo liabka ka hooyo kuma jiro walaalka hooyo tuur markuu isagu wax dhaxlo mar dambe kugu soo noqon maayo waayo farciisu ku iman maayo adeerkii aabbahaa la dhashay ama awowyadaa la dhashay mid kastoo awowgaa la dhashayna waa adeer la soco kelimadda cam waxa weeye waa marka hore cidda camka xaqiiqiga ahi waa ka aabbahaa la dhashay saddexdii jihana miduun kula dhashay aabbaha waa isku aabbiyo hooyo waa isku aabbe qura waa isku hooyo qura saddexduba waa adeerada laakiin yaa wax dhexlaya isaga inuu sheegi doonaa laba ka mid a wax dhexlaya ka hooyo waxba dhexli maayo laakiin dee waa adeerkaa ruma oo lama dafirayo adeerku saddexdii walaaluu ka iman jireen bay adeeraduna ka yimaadaan oo mid ka midunba ku dhalaya laakiin dhaxalka waxa yeelanaya wixii aabba idi kulmiyo uun ama hooyo ha raacda ama ha iska daysi ka hooyadu meesha wuu ka baxaya ka hooyada keligii ah wuu ka baxaya inamada ay dhalaanna waa kuwaasuun waa labadaasuun waa walaalka aabbe walaalku idi kulmin ama hooyo ha raacda ama ha iska dayso iyo adeerka aabbe ama hooyo ha raacda ama ha iska dayso iyo wiilashooda labadaa iyo wiilashooda wey labadaa iyo wiilashooda marka kuwaa maxaa la yidhaahdaa adeerka aabbaha la dhashay waa cam awowgaa ka la dhashayna waa cam oo camka marka la tacriifinayo fi kutub اlfiqi waxa la yahdaa akhu kulu man waladaka bixaqiiqatin aw biwaasitatin fa huwa camun mid kastoo ku dhalay walaalkii kaa ku dhalay ama si dhaba ha kuu dhalo oo aabbahaagii dhabta ahaa ha noqdo ama dhexdhexaysi ha kugu dhalo awowga ha noqdo oo isagu toos kuuma dhaline waxa weeyaan dhalmadu way soo taxnayd aabbahaabuu dhalay ama kii aabbaha dhalay buu sii dhalay waa biwaasiduu kugu dhalay oo aad ugu abtirsanaysaa mid kasta oo aad u abtirsato odayga la dhashay waa adeer hadhow maxaa soo baxaysa silsilad dhanoo adeera ah adeerkay adeerkii adeerkii adeerkii waa silsilad dhanoo noocaasa marsadoonsa kani waa adeerkayga koobaad kani waa kii labaad kani waa ka saddexaad kani waa ka afra oo kaa innagu laakiin awow baynu nahnaa yaan lagu khaldin soomaalidu siday nasabka u taqaano iyo dhaxalka ha isdhexgelin kala garo hadduu ku yidhaahdo dad dhan baad iminka arkaysaa reera keligood ka hadhay oo laga yaaba inuu ku yaado waxaa la yidhaahdaa inay hebel masadonse hebelkaa cidaa isugu tagtaan ma jirta masuunaya maya masadonse hebel ayo soo hebel hebel masadonse kaa cidaa isugu tagtaan ma jirta masuunaya maya haye hebel hebel ayo hebel kale kaa cidaa isugu tagtaan ma jirta maya ka shanaad baa laga yaabaa inuu kugu yidhaahdo halkaasaanu cid isugu tagnaa kaa ciday isugu tagaan eeg uun cidda la siman hadday cid la simani jirto waa adeerkii waa adeerkii camkan geli camkan ka dhig markaa waa awow ha odhanin oo arrada hawaalin waxa weeye waa adeer waaya adeer iyo walaal iyo wabnun lahumaa iyo wiilkii labadaa u sugnaaday in adlaawa hadduu ku soo dhowaado adeerka iyo inan wiilkuba bilabi aabbe waa markay kusoo dhowaadaan kullun minhumaa mid kastoo iyaga ka mida markuu aabbe kusoo dhowaado ayuunbuu yahay adeer wax dhexlaya iyo in adeer wax dhexlaya hadhow marka hooyadu raacdo marka dhexdooda la kala rajaxayo waynu arki doonaa way ku kala xoog weynaanayaan anigoo adeer aabbiyo hooyaan ahay aniguna adeer quraan ahay ka aabbiyo hooyaan riixi doonao meesha ka saari doonaa waynu arki doonaa marka xajbiga iyo casabada iyo halka aynu marayno laakiin horta bal iminka waxaynu leenahay yaa wax dhaxla waxaa wax dhaxla wiilkaad dhashay ragga iyo wiilkaagu wiilkuu sii dhalay intuu doonoba hoos ha u dego alladii lam yatakhallal bihi unha kaasoo aanay soo kala dhex gelin wax dhadiga bishardi waa inaan dhadig soo gelin waa inuu noqdaa wiilkaan dhalay kuu dhalay kuu sii dhalay kuu sii dhalay inantuu dhalay kay dhashay hadday halkaa inani ka soo dhex gasho ka hoose meesha waa ka baxaya waa inaan dhadig soo dhexgelin waa inaad tidhaahdaa ibnulibnigu wuxuu wax ku dhaxlaa maxay bimaxdi dukuur waa inuu la barax tiraan kusoo dhawaadaa la barax tiraan waa inuu meydka kusoo gaadhaa waaya aabbuhuna isagu ishkaal male waa aabe waa aabe waa aabbihii sharciga ahaa ee sifo sharci ah ilmaha ku dhalay sifo sharciga ku dhalay markaynu leenahay zinadii baynu meesha ka saaraynaa ama guur ha ku dhalo ama shubho iyo ismoodsiin uu gabadhiisii mooday ha ku dhalo waa welad sharci ah laakiin hadduu noqdo ibnu zina oo zinaan ku dhalay uu yidhaahdo dhaxal ma jiro dhaxal ma jiro zawjkuna kugu socotayn maayo sayguna dee nikaax saxiixun mar hadday isugu yimaadeen waa dhammaatay wa mutlaqu lakhi walaal uun walaalku saddexdaa jihaba uu ka yimaadaa yucaddu min alwaraha lagu tirin falcamu adeer iyo wabnun lahumaa iyo wiilkii u sugnaaday labadoodaba akha iyo camkaba in adlaa hadduu ku soo dhowaado bilabi aabbe kullun minhum mid kastoo ka mid ah oo walaalka wiilkiisu bishardi waa inuu yahay kii ku soo dhowaaday aabbaha oo ilma adeertii xagga aabbe waa inay noqdaan ama aabbihi hooy hooyadu ha raacdo ama ha ka hadhanaatee laakiin waa inaanad odhanin shaksigan ilma adeer baanu nahay maxaa yeelay waxaa dhalay adeerkay hooyo aabbahay la dhashay taasi sax maa kaa lagaa yeeli maayo kaasi waxba ma dhexlo walmowlaa mowlihiina waa kii wax xoreeyey waayahay baabu dikru man yariu min alinaa kana baab wuxuu yahay dikriga iyo sheegista la sheegayo ciddii wax dhexlaysa ee dumara wawariu min alinaai lum wawariu min alinaai alum bintun wa bintubnin lahaa taummu ama tuammu labadaba waa la odhan karaa wazawjatu ljadatu lukhti muطlaqan waman laha alwalaau qad taxaqaqa yadana laba bayd buu ku keenay wawaariun kii dhexlayay min alinaai xaalu ka ahaaday dumarkii alummu hooyo weys sidaa waa dhihi oo markaa waxa weeye waariska aada mubtadaha ka dhigato waxa weeye alumna aad ka dhigato faacilkiisa dama sada alkhabar haddaad alum ka dhigto oo waarisatun taahidna waad heshaa waata alummu hooyadii waarisatun tii dhexlaysa weeye min alinaati xaalay ka ahaatay bintun baa iyana wax dhexlaysa inantii maydku dhalay iyo wa bintubnin inantii inanka maydku dhalay lahaa taummu ay taummu way raacaysaa lahaa iyaday raacaysaa saa waad odhan kartaa ama tuammu waa loo qastinayaa lahaa iyada waxba dhibkuma jiro wa waariun kii wax dhexlayay min alinaasi xaalu ka ahaaday alummu hooyo weeye bintun ay waa bintun inantii waxa weeye wax dhexlaysay weeye inantii marka ay dhashay maydku oo maydku lab iyo dhadigku doonaba ha noqdo waa inagii nidhi farqi male haddii dadka waxaa la tirinayo wixii aan zawjiyo zawjo ka ahayn macnaa maleh lab iyo dhadig ha u eegin waa isku mid bintun waa bintadii maydku dhalay unbaa doonaysa maydku ma labba mise waa dhadig farqi male haddii lagugu halxidhaaleeyo weligaa ha khaldaminoo ha odhan yaa yaada ha gurin ee waa inaad tidhaahdaa waradeer haydaalina waa isku mida maxaa farqiya udhexeeya allahuma ilaa haddaanay baabulmunaasakaad ahayn hadday baabulmunaasakaad noqoto maydka hore inaad ogaataa waa lagama maarmaan marka lagu yaa mid labaad baa dhintay ka hore ogow laakiin haddoo kale uma baahnid alummu hooyo weeye bintun ay waa bintun inantii maydku dhalay weeye wa bintubnin inantii inanka maydku dhalay weeye lahaa taummu ay taummu way raacaysaa lahaa iyada oo bintada dariiqadeeday maraysaa oo dariiqada bintada u dhaqanto ayuunbay u dhaqmi wazawjatu xaaskii weeyi xaaskuna waxbay dhaxashaa aljaddatu ay waljaddatu ayeeyadina waxbay dhaxashaa alukhtu walaashina waxbay dhaxashaa mutlaqan kala qaadqaadis la-aan iyadoo aan la kala qaadqaaday iyo wa min waa man mid oo qad taxaqaqa uu u dhaboobay laha iyada alwalaau walihu uu u dhaboobay qad taxaqaqa maxanaa tii walihu u dhaboobay ee u sugnaaday waluhu oo waluhu u sugnaadayna oo muctiqada ahayda wax horaysayna waxbay dhexlaysaa dumarkana dadka wax dhexlayaa marka la kala la soo gaabiyo biijmaaci ahlilcilmi waa toddoba haddii la kala saarana waa toban marka dumarka wax dhexlayaa kow saddexdii sababoodunbay iyaguna ka imanayaan saddexdii sababood ee dhaxalka ayay ka imanayaan nikaaxii maxaa ka imanaysa mid qura waa zawja walaagiina maxaa ka imanaya mid qura sidii horeo kale waa muctiqadii waa tii wax horaysay oo iyadana taa quraa ka imanaysa inta kale waxay markaa noqonaysaa inta kale waxay noqonaysaa waa xagga jihada nasabka oo iyaguna ka imanaya asalkii iyo faracii iyo xawaashidii asalkii waxaa ka imanaya waa hooyo iyo ayeeyo labadaasi waa asal halkay marka horeba aabba iyo awow ka ahaayeen waxa weeye waa awow iyo marka hore aabbay ahaayeen iminkana waa hooyo iyo ayeeyo laakiin farqi baa udhexeeya oo hooyadu iyadu waa hooyo aabbana waa aabbe halkaa inoo dhig awowgii hore wuxuu ku gaar ahaa maxay ka jihada aabbe oo qura ee ka xagga hooyo ma soo gelin jad fasid baa la yahdaa oo waljaddu lah waa kiinagu yidhi ay lilabi oo xagga aabbe weeye laakiin ayeeyadu maaha ayeeyadu ayeeyada hooyana waxbay dhaxashaa xagga hooyo ka timaadaa ta xagga aabbe ka timaadaana waxbay dhaxashaa labaduba waxbay dhexlayaan bal iskaba dhaafe ta awowyada dhashayna waxbay dhexlaysaa aabbaha iska daaya haddii awowgaa dhasho waa awowga maydka ugu imanaya bimaxdi dukuur la barax tiran oo waxba ma dhaxasho ayeeyo ku soo dhowaatay bayna dakarayn laba lab dhexdood gashay ma waxba ma dhexlayso haddii ayeeyadu laba lab kala dhex gasho waxba ma dhexlayso ee ayeeyo kasta oo ku timi jad waari ah jad waari ah awo wax dhexlaya islaan kastaoo dhashaa waa ayeeyada aabbaha hooyadii waa ayeeyo aabbaha aabbihii waa jad waari ahe hooyadii waa ayeeyo waxa weeyaan sidaa ku wad iyo mid kastaba ciddii ka sii farcanta ee ka sii baxda ee bimacnaa ayeeyada ayeeyada ayeeyadeed noqota oo bimaxdi linaa dhadig badhax tirana intaasay ku kala duwanyaan alkhtu mulaqan waa saddexdii jihaba walaashii mulaa walaashu mulaqan iyadaan la kala qaadqa ama shaqiiqad ha noqoto ama liab ha noqoto ama lium ha noqoto iyo ciddii walaagu u sugnaado walahu cidduu u sugnaadaana sidaasi leeg weye marka walaha iyo sida loo sii kala farcayo waxa weeye iyo mawlahan waxa looga jeedo iyo kiisa hoose iyo kiisa sare waxay inoogu iman doonaan maxay sababka saddexaad iyo markuu galo dhexalkooda ile imanka waxaynu maraynaa waxa weeye cidda yaa wax dhaxla imanka intaasunbuu inoo sheegay mar dhow buu kala qaadqaadayaa nasabkiina kala guri zawjiyadiina gudageli walaagiina gudagelaya oo walaagana mid sariyo mid hoose iyo wuxuu doonaba ha u kala baxee markaasuu gudageli laakiin iminka arrintii oo duuduuban ayay inoo maraysaa markaa runtii waxaa muhim ah dadkaa in la qaybo oo la garto si hadhow aanad ugu dawaqin dad badan oo dhexalka yaqaana baad arkaysaa misna markiiba ka werwera marka la yidhaado walaalka inantiisu ma soo gashay buu sakateeya oo hareera eegaya laakiin hadduu toddobadan dumara si wacan u garto markiiba wuxuu odhanayaa bintul akh kuma jirinba weligeedba ma arag meel bintul akh lagu sheegayo wuu fahmayaa mogta walaalkaa waa inantiisu kuma jirto toddobadii kuma jirto dadka wax dhexlaa gebigooduba waa hooyo maydku inantuu dhalay inantii inankiisu sii dhalay xaaskii ayeeyadii walaalihii iyo ciddii wax horaysay marka inan walaal ka shishaysa oo nasab ahi wax ma dhaxasho qaacidadaa qaado si aanad uba khaldamin walaal inan ka shishaysa dhaxalba male halkaa ha inoo joogto allah subxana wa tacala aclam